waxaa aada looga hadlay in baarlamaanka iyo sanadkaba ama aqalka sare lagu booriyey xibnaha labada gole inaysan fursadan ka beer dareynin shacabka oo ay doortaan mas-uul munaasab ah oo marxaladda la jaan qaadi kara sidaas oo kale waxaa aada looga hadlay sida aad arkaysiinba arrimaha abaaraha oo culeys badan ku haya dalka in dadka soomaaliyeed dadka waxhaysta ama dowladda ha noqdeen ama ganacsatada iyo dadka ajnabiga ahee taageera ama hay-adaha caalamiga inay qeyb fiican ka qaataan in la badbaadiyo dadka soomaaliyeed noloshooda